bismiillaahi raxmaan raxiim halkan waxaan ka soo jeedinayaa intii ugu dambeysay oo galmudug ka dhacday oo maaragtay wadadashigii ogaaska uu ugu yeeray dadka degaanka degan oo ka kooban odayaasha cuqaasha iyo nabadoonnada degaanka oo dhan shirkaas oo gurigiisa uu ku qabtay oo dhammaan lasoo cajiibay oo aqoon-yahana iyo isugu jireen odayaashaas oo halkaa kusoo cajiibay ogaasku wuxuu maxaanku sheegaa heshiis heshiis kula galay ama ay heshiis ku wada galeen dadka degaanka qodobada halkan ka soo socda kow qodobka ugu horeeya in maxaanku sheegaa hubka soo galay galmudug oo soo galay degmooyinka ay ka tirsan yihiin ee hoos imaadaan degaanka uu ogaasku u taliyo in hubkaas xaafidaadiisa iyo maaragtay qaabkii loo aruurin lahaa oo looga aruurin lahaa dhalinyarada gacanta ugu jiro maxaan ku sheegay in hawsheeda la bilaabo markii shirkan lagu kala tago kadib qodobka labaad waxaa la go-aamiyey in qof allaala qofkii hubkaas qof wax ku yaaleeya oo si gardara ah qof ugu dila kulli dhammaan waxaa lagu wada heshiiyey degaanka inta ku nooloo dhan oo degan oo dhan toogasho oon lacag furasho iyo maxaan ku sheeg wax kaleesaan kii wax dila in la toogto tiirka la geeyo qabiil kastana uu mas-uul ka yahay jifo kastana mas-uul ay ka tahay inay soo qabato qofkeeda keento dadka shaaraca hortiisana lagu dilo si maaragtay loo xakameeyo inaan hubkan laisku dilin ama dilka dhanba sideedaba loo mamnuuco meeshaan oo istaagto oo lagu soo celiyo siday ahaan jirtay oo dowladdii ugu dambeysoo ka talin jirtay oo meeshaan aan dil ka dhici jirin waagaas qodobka saddexaad wuxuu ahaa isaguna saarnaa mahadnaq loo jeedinayo galmudug oo loo sii jeedinayo si khaas ah dowlad goboleedka galmudug oo qorqor uu madaxweynaha u yahay dowladdaasoo ku garab istaagtay hubkii baadilka ahaa oo la rabay in ummadda soomaaliyeed wax lagu yeelay markii ay degaankan la qabsaday in maxaan ku sheegaa uu qorqor garab istaagay oo diiday in la weeraro caawadwaaq ilaa haddana uu garab taagan yahay in maaragtay aan la weerarin caawadwaaq marka arrintaas mahad celin ayuu ogaaska uga soo jeediyey dowlad goboleedka galmudug si kaas ah madaxweynaha galmudug qorqor axmed kaariye qorqor qodobka afraad wuxuu isna saarnaa in dhammaan difaaca dhulkan galmudug dhabad mageeley balambale iyo cawdaq iyo tuulooyinka ku dhex yaala sidii maaragtay loo midayn lahaa difaacooda oo maaragtay mid haddii lagu duulo ay la mid tahay in inta kale lagu duulay oo kale oo saasna maxaan ku sheegay ay yeeshaan difaac wada jirah oo isku dhan oo loo sameeyo maaragtay hal hoggaan iyo hal talo iyo hal difaac oo iswadato oo hal degmo keligeed haddii lasoo weeraro aan lagu fiirsan saa darteedna uu noqdo degmadii lasoo weeraro iyadoo lasoo weeraray caradan oo dhan degaanka ummaddan ka tirsan oo dhan lasoo weeraray halkaasna arrinta difaacana waxaa la wareegi doona saraakiisha nabadda iyo saraakiisha aqoonta u leh oo halkan ku sugan degaankan oo hoos imaan doono nabadoonnada ayagaana maaragtay arrintaas dheerindhaarin doono si maaragtay maxaan ku sheegaa loogu loo sameeyey qaab nidaam difaac oo gobolka oo dhan ah qodobka ugu dambeeya oo xasaasiga ah isagana wuxuu yahay in dhammaan degaanka galmudug dadka deriska weligood jiritaanka aan soo wada nooleyn oo cid kasta ka koobano degaankan iyo wax allaala wixii maaragtay nawaaxigeenna ah oo dhan in si nabad loogu baaqo nabad joogto oon hubkaana wax lagu yeelayn ee gardarana aan la gardaraysan aan annagu u taagannahay keliya inaan isdifaacno baaq nabadeed in dhammaan loo jeediyo ogaaskuna uu diyaar u yahay inuu cid walba oo baaq nabadeed qaadanaysa inuu la saxiixdo baaq nabadeed iyo wada noolaansho laguna soo celiyo sidii loo wada noolaan jiray oo maaragtay dadku dhaqankooda iskugu ilaalin jiray oo daris wanaaggii horena u jiri jiray sideeda loo soo celiyo lagana fogaado waxyaalaha maaragtay xasaasiga keeni kara oo maaragtay raacidda iyo ama qabiileysiga ama gurubaysiga laga laga laabto lagana lagana fogaado ogaasku wuxuu diyaar u yahay inuu cid alaale ciddii maaragtay arrimahaas isagoo baaqaya kow ka ah nabad raadintaas inuu maaragtay raadiyo wax alaale wixii degaanka odayaasha ah inuu maaragtay diyaar u yahay inuu meel kasta iyo geed kasta ugu tagaayo si nabaddaas maaragtay loogu waaro loona wada noolaado intaasay ku saabsanayd maaragtay shirkii ogaaska tii kale oo maxaan ku sheega de wadatashiga guud oo dadka degaanka loo yeerayay iyo qurba joogta iyo cid walba ku jirto ma ahayn kan laakiin kan waxaa mid emergency oo deg dega maadaama duulimaad uu jiro la rabo in lagu soo duulo cawdaaq ilaa haddana khatartaas way hayhaabaysaa way saaran tahay maxaan ku sheegaa si kasta oo loo wiicin karona arrimahaas ka hortageeda waa loo diyaariyey marka saasaa keentay in qodobadan uu ogaaska degaanka dadka ku nool iyo odayaasha ay ku wada heshiiyaan oo maaragtay kulli iyadoon qofna kasoo horjeesan lawada saxiixo dayahankaasna uu diyaar yahay oo hadda u dhegan yahay dadka ku nool degaankan uu ogaasku maaragtay ka taliyo intaasaan maaragtay kusoo gabagabaynayaa warbixintii meeshaan ka dhacday cawdaaq marka wabila towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu